الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxay noo socotay axaadiistii ru'yada ama kitaabu ru'ya ayaanu qeybihiisii hore kuba jirnay ee baab dhexdiina macashar axaadiisooda socotayna dhexdood baan kuba joogsanay waanay noo sii soconaysaa wuxuu yihi imaamku raximah اllahu tacaala xadaثna mحamed bn الmusanى وbn bashaari qaala xadaثna mحamed bn jacfari وabu dauda xa وxadaثnي زhayr بن xرb qال xadaثna cabdالرaحmن بن مهdiyi kulhm can شhucbata xa وxadaثna cubaydاللahi بn mعaadi wlfd lahu qaala xadaثna abi qaala xadaثna شhucbat xadiidkan casharka inoogu bilaabmaya waa xadiiث شhucba si aan sanadka kuba aragno halkuu isugu yimi shucbuu isuguba yimi mucaad ibnu mucaad baane lafdigan imaka laynoo soo noqonayaa riwaayadiisii uu shucbo kaba wariye ay tahay laba imaamoo kalena way ka horeeyeen oo mid waa imaamkii cabduraxmaan ibnu mahdi oo shucbo ka wariyey mee saddex baa kaba horeeya labada kalena way wada socdaan oo markaasoo waxa ka wada wariyey labada moxamed moxamed ibnu musanay moxamed ibnu bashaare waa moxamed ibnu jacfar iyo abu dawud bal markaa inta kale kolley waan gargaraana abu dawudkani waa imaamkii shairka abu dawud udayaalisi weeye xataa musnadkiisna ina soo gaadhayba abu dawud udayaalisi sulaymaan ibnu dawud baa la yidhah abu dawud udayaalisi nin xaafid u ahaa musanif ah oo dee ninkaa kutubtiisii qaar aynaba soo gaadheen oo imaam ah isagii cabdiraxmaanno kolley dad rufaqaa way haayeen waxaanay culimmadu soo noqliyaan tarjamadooda walow labadaba xifdigoodu aad u badnaa iyo itqaankoodu dee cabdiraxmaan haba sii sarreeye laakiin xifdi badan ay lahaayeen haddana geed ay balaadur odhan jireen oo ay balaadur kuba magacaabayeen oy odhan jireen xifdigu fiicneeyaa bay cabeenoy xifdi haddana si xifdigoodu u bato ay usii cabeeno markaasaa waxaa dhacday inay labadoodiiba dhibi ka soo gaadhay geedkiio waxaa la yidhah abu da-uudna judaan baa asiibay de waxa weeya cabdiraxmaanna baras baa asiibtay oo had iyo goor waxyaalaha kutubta dibig iyo mufradaadkii lagu arkay geedkan waxaasaa loo isticmaalaayo dararux haddaan wixii bal cid dabdisa iyo qadar iyo waxyaalahaasi jirin dhibaatadeeday leedahay in lagu degdego un maaha kitaab baan ku arkay masana la yidhi ama waxaan u dawakayo saas lagu yidhi kolley in lagu degdega maho dee iyaga un mahaye rag kala duwan oo culimada kaba mid ahaa ayaa umuurahaas ama waxyaale ay kuba yimaadeen sida imaamkii weynaa shaafici radia allahu tacaala canhu waardaahu oo isaguna xifdigiis iyo dakiisu khaariq ahaa ayaa haddana waxaa la yidhaha liziyaat lxifdi buu dee geedkan kundarka ama waa lubaankan ee noocan luban dekerka aan idhaahno ama kundarkaas ayuu xifdiga oo cabootaas ay kuba keentay sanad in dee dhig xagga dambe kaba imanayo ama taas ay dhexalsiisay isag iyo dee rag le sida ibnu xasm iyo ibnuljawsi ragleba dhibbaa ka soo gaadhay unkaas isna isticmaalkiisa xifdi iyo waxyaalo loo cabaya bal markaa in wuxuu yihi xadaثna shucbatu can qataadata can anas bni maliki can cubaadata bni samiti wa anas baa cubaado صaxaabi kaleu kaba warinaya oo laba صaxaabi baa sanadka inoogu wada sugan markaasoo kala warinaya qaala wuxuu uhi cubaadة bnu samit qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ru'ya اlmu'mini ruuxa mu'minka ah ru'yadiis waa waxaa uu madaam kuba arkayo waa taa aynu soo marnay asaalixa iyo asaadiqa iyo bartaas ama xadiid kalena inuu rasuulka ilaahay mubashiraadkii nubuwadii kaba baaqi ahaa kuba magacaabay waa ruuxa mu'minka ru'yadiisu juzun waa qeyb min sitati وarbaciina juz-a min anubuwati lix iyo afartan qaybood ama juz oo nubuwadii kaba mida ayuu mid ka mida yahay bacnaa ajzaa nubuwo oo lix iyo afartan bal maalan ajzaadii nubuwada mid kamida ama juz lix iyo afartanaad buu noqonaya marka nubuwadii loo eego waa juz ajzaadii nubuwada adigu waa juz marka la eego lix iyo afartan juz oo nubuwadii kaba miduu mid ka mida yahay bal wax intaa ka badanna waan arki doonaa way noo soo socotaa وxadaثna cubaydاللahi بn mعaadi qaala xadaثna abi qaala xadaثna شhucbaة can haabitin الbunaniyi can anas bn maliki can النabiyi slى الlهu عalيyه waslم halkan cubaade muu sheegin riwaayadan mila dalika waa xadiidkan imaka mid laba mid ah oo arinku yahay juزء min sitaةi وarbaciina juزءa min الnubuwa balkaas wuxuu ahaa xadiidka uu leeyahay cubaadة bnu saamit iyo anasiya xadiidkood xadiid kale oo la midina waa kanoo wuxuu ihi mslim xdثnا cبد بن حmaydi qال أخبرnا cبدالرزاq qال أخبرnا معmر عن الزهري عن بن المسيب عن أbي هريرة qال أنه qاaل qال رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi إن رؤيa المؤمiن ruuxa مؤmiنkaa ru'yadiisu جuزء qeyb weeye min siتaة وaربaعيiنa جuزءا لix iyo afartan جuز oo min النubuwati nubuwadii kamida juز kamida weeye oo lix iyo afartan juز oo nubuwadii kamida ayuu juز kamida yahay وxadثnaa إسmاعيل بن الkخhليل qال أخبرnaa عaلي بن mسir عن الأعمشh xا وxadثnaa بن نmayr qال xadثnaa أbي qال xadثnaa الأعمشh عن أbي صاaلح عن أbي هريرةa qال أنه qاaل qala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi wasalam ru'ya lmuslimi yaraahaa aw turaa lahu wa fii xadiidi ibni musirin alru'ya الصaalixatu juزء min sitaةi وarbaciina juزءa min الnubuwa bal waa xadiidkan abu hureyre de waa tii riwaayada hore baan soo aragnay xadiidkii cubaat bnu saamit iyo anasiyana waa isla mid oo inuu lix iyo afartan juز oo nubuwadii kamida juز kamida ay tahay ru'yadu halkan cibaaradiisana uu sheekhu yihi ru'ya lmuslimi yaraaha aw turaa lahu anaa laba sheekh baa xadiidkan ka wada wariyey acmash midi waa caliyu bnu musir midna waa cabdullaahi bnu numayr labadooduba xadiidka acmash bay wariyeen xadiidkuna de waa kan laftigiisii baan aragnay markii horena waaba xadiidka azuhri xadiidkiisii ahaa marka laftigood iyo cibaaradooda macnu waa isla mide in yar kala duwan oo markay noqoto xadiidka ibnu numayr waa ru'ya lmuslimi yaraaha aw turaa lahu juزء min sitaةi وarbaciina juزءa min الnubuwati taas baa ay noqonaysaa cibaaradu ama xadiidka ibnu musiro cali ah isaga waxa weeye aلru'ya الصaalixaة juزء min sitaةi وarbaciina juزءa min الnubuwa marka waa inta ka horeysa xagga cadadkan ayaa adigoo labada cibaaro ay kala lahaayeen oo ru'ya muslimi ruuxa muslimka ru'yadiis oo yaraaha u arkayo isagaa arkayo oo dee naftiisiiba u arkayaayo waa riyo ama mubashiro ha noqoto ama mundire waxbuu ku riyooday aan adqaasa axlaam ahayn aw amase turaa lahu waa loogu riyoonayaa weeye isagii baa loo arkayaayo waa loogu riyoodayba ruuxii muslimka ahaa waa juزء min sitati وarbaciin ama lafdiga laa ru'ya saalixa de markaa ama isagu ha arka ruuxu ama riyo loo arkay ha ahaado marka wax macnoy ku kala duwan yihiin ma jirto waa lafdiga cibaarada waa juز lix iyo afartan juز oo nubuwadii kaba mida mid kamida weeye lix iyo afartan juز bay mid kamida tahay bal weli axaadiis way noo socotaa dee kolley hadday na marun baan isla yar wada eegeynaa in bal cadadkii waxa ku tacalluqsan taas cibaaraadkana in ru'ya almu'mini iyo aru'ya asaalixana dee waa ruuxa mu'minka ru'yadii u arkayo weeye waa ruuxii mu'minka ahaa ru'ya lmuslimna waa tan laftiyada qaarkood mu'min iyo muslimna dee kolley kal hadday kala maqan yihiinna wax keliya dee muslimkii islaamkii dhabta ahaana iimaankii waa kulansanaya iimaankii dhabta ahna islaamnimadkii iyo acmaashii waa keenaya markay islaam iyo iimaan wada socdaan unbaa dee lakala farqiyaa marka waa isla macnown وxadثnaa yaحya بن yaحya qال أخbarnaa cabdاللahi بن yaحya بن abi kaثيiri qاala samictu abi abihi yaحya بن abi kaثيir yqul xadثna abu سلمة عن أbي هurayرaةa عan rasuuli الlahi صلى الlه عليه وسلم qاaل ru'ya الrajuل الصاalixi waa shaksiga صاalxa de haweeneedna halkan wax saaraya ma jirto waa min bacd miثaal une ninka صaalixa ah ru'yadiisu waa juزء qeyb min sitaة وarbaciina juزءa min النubuwati وxadثnا محamed بن المثنى qال xadثnا cثmaan بن cmر qال xadثnا عalي بن يعني بن المbaaرك وxdثna أحمد بن المنdir qاaل xadثna cabdالصmd qاaل xadثna xرb yعnي بn شhdاd dadkuna waa dadkii kitaabka hore aynu ugu soo wada aragnay kilaahumaa xرb بن شhdاd iyo عalي بن المbارك labadooduba waxay ka wada wariyeen can yaحyى بن أbي kaثيiri بhada الإsناadi matmna waa kan soo aragnay waxa de weli xadiidkii abu hurayran kuba jirnaa وxadثna abu hurey marka mحamed بن rاafiع qaaل xadثna cabdالرaزاq qaaل xadثna mcmr عan hmam بni mنbهi عan أbي هurayraةa عan النabiyi صلى الlه عalيه وsلم bmثli xadiiثi cabdاللahi بn yaحyى بn أbي kaثيiri عan أbiهi oo xadiidkan maanta hmam بn mنbه abu hurayre kaba wariyey xadiidkii yaحya بn أbي kaثيir imakan kaba soo baxno isaguna abu salm uu ka warinaya abu salmna can abi hurayra ayuu la mid yahay waa lix iyo afartankii juz bal waxaan soo aragnay xadiid markaa anas iyo cubadat bnu saamid xadiidkoodii waxaa kaloo imaka dee duruqdiisii kala duwaneydna aan aragnay xadiid abu hurayra warinayey waxaa inoo bilaabmayaa xadiid cabdالlahi بn cumar oo isagu tiradu ay ka duwantay taas casharkii inooga horeeyey kanna kolley xadiid abu hurayrena waaba kan dee duruqdiisa kale aan haynino waan soo aragnayba xadiid abu hurayre oo iyaduna cadadku inoogaba wada sugnaa bal xadiidka ibnu cumarna waa kan waayo waa dee ru'yada iyo ahamiyada ay leedahay iyo in bal nubuwadii ay wax ka midii kuba sugan tahay cilmigeedi iyo taasba axaadiis aynoogu sugan xadaثna abubakr ibn abi shaybata qaale xadaثna abu usamataxa وxadثna بن نmayri qaaل xadثna abي qاaل جamيعا xadثna عubayd الlahi عan نaafiع عan بni cmara qaal qaala rasuul الlahi صلى الlaه عalيه وasلم rasuulki ilaahay wuxuu yihi الرuؤya الصاalxaة ru'yada fiican الصaadiqة الصاalixa waa alfaada islamiada runta sheegaysa ama صaalixadii dee ama ha noqoto sida lagu arkayo ama sida lagu cabiraba ha noqoto lagu awile eh jزء qeyb weeye min سبعيiنa جuزءا min النubuwati halkan cadadkii baa isbedelay oo lix iyo afartan ayaynu markii hore riwaayaadkii hore kusoo haynay imaka waxaan aragnaa inay tahay toddobaatan waa juز min سبعيiنa juزءا toddobaatan juز oo min النubuwati nubuwadii kaba mida nubuwadii marka toddobaatan meelood iyo أجزaa loo qeybiyay mid kamida ay ru'yadan صaalixadii ay tahay baabku xadiidkan ibnu cumar buu inoogu dhammaanaya markaasaan dib un bal kolley kuma raagi doone wixii culimmadu ay yidhaaheen iyo wax kaba mid ah ayaa hadalkoodu waa dheer iyo halkana ayaan soo qaadi doonaa biidn illaahi tacaala shaarixuna dee kolley wax fiican buu inoogaba dhigan doonaa waxadaثnah bnu musanى وcubaydullahi bnu saciidi qaala xadaثna yaxya can cubaydillaahi bihada اisnaadi o yaxya alqaطaan baa xadiidka cubaydullaahi kaba wariyey isnaadkan imaka aan soo maray ayuu kaga wariyey waana isnaadka abu usama iyo cabdullahi bn umeyr ay kaga wariyeen cubaydullahi bn cumar xadiidkuna matigiisuna de waa kaa hore un waayo mati wax ay kaga duwan yihin noomuu sheegin halkan markaasoo musanifka ama imaamkii muslim waxadaثna qutaybat bnu rumxin can layth bni sacdin xa waxadaثna bnu raaficin qaala xadaثna bnu abi fudaykin moxamed ibn raafic iyo moxamed ibn ismaaciil ibn abi fudayk waa dadkii kitaabkaba kusoo noqnoqonayay moxamed asiibato ibn raafic qaala akhbarana ضaxaaku yacni bna cuثmaana kilaahuma can naaficin marka leyt ibnu sacad iyo ضaxaak ibni cuثmaan labadooduba naafic bay kaba wariyeen markii horena waxaan soo aragnay cubaydullaahi baa naafic xadiidka kaba warinayey imakana labadan baa naafic kaba wariyey bihada isnaadi wa fii xadiidi layse waxaa kuba sugnaa qaala naaficu naafic wuxuu yihi xasibtu ana bna cumara qaala inuu yihi juz-un min sabciina juz-an min annubuwati wamuu jasmin waan u malaynayaa buu ihi ibnu cumar inuu yihi marka la eego xadiidka laysun weeye laakiin qolooyin kale riwaayadoodii waa tahay noo jasmisnayd toddobaatan juz oo nubuwada kaba mida qeyb kaba mida ama juz ka mida weeye bal axaadiisi way noo dhamaatay lakiin xadiis baa isna ka way imaka waxaan aragno muslim aan ku aynaa waa lix iyo afartan iyo toddobaatan xadiis baa laakiin casharkii hore inooguma sugnaa waayo axaadiista qeybta maan macnayn oo waxaan ku idhi de way noo soo socotay axaadiistaasi waa xadiis abu hurayre un oo uu mحamed iبnu sirin warinaya mحamed iبnu sirinna ayub saktiyani baa kaba warinayo waa xadiidkii ahaa ida اqtaraba الزamanu lam takad ru'ya الmuslimi takdibu waxaa kuba sugnaa وru'ya الmuslimi juzء min hamsi وarbaciina juzءa min الnubuwa oo halkaa walow xadiidkii abu hureyre riwaayaatkiisi aan lix iyo afartan ku hayno riwaayada casharkii hore inooguma dambaa meelihii inoogu dambeeya ama xadiidkii ugu dambeeyey un duruqdiis dariiqii ugu horreeyey ahaa ayaa waxaa kuba yimi shan iyo afartan juz oo nubuwadii kaba mid ah xadiidkan moxamed ibnu sirin abu hureyre ka wariyena bukhaari waa la wadaagsaday laakiin halkan ayuub kaba wariyey riwaaye cawf bay ahayd cawf lacaraabi marka isaga waxaa kuba sugnaa bukhaari iyadoo moxamed ibnu sirin laakiin ayuub aanu hayna cawf uu yahay waru'ya lmuslimi juzء min sitati وarbaciina juzan oo bal markaa waxaan leenahay si dee duruqda kala waafaqsanayd dariiqan moxamed ibnu sirin uu abu hureyre kaba wariyey ayuub hadduu shan iyo afartan yidhi cid la wadaagsatay waa cawf oo la wadaagsado صaxiixa bukhaari inooguma sugan ayaa halkaa wuxuu ahaa lix iyo afartan buu ahaa oo markaa taa waxaan odhanaynaa dee riwaayadii kuwa kala waafaqsanayd baabay imaka halkan raajix noqonayso waa riwaayada bukhaari waayo waa xadiidkii moxamed ee labadiisan raawi ayuub iyo cawf baa ku kala duwan dee waxaan u waafaqsan yahay cawf qolooyinkan kala duwan ee abu hureyre un xadiidkiisii ahaa taas bal in qataada can moxamed ibnu sirin iyadna casharkii hore inooguma sugnaa waana halkii ugu dambeysay aynu kuba joogsano iyadoo taasna ahayd sitatan wa arbiciino bal waxaan leenahay laftigaa shan iyo afartankee muslim kuba sugan iskhilaaf baa jira oo duruqdan xadiidka waa xadiidkii abu hureyre lix iyo afartanka ayaa jaanibkaa kaba badan bal markaa iyadayn waxa weeye horta mal waa dee kalaamka ahlucilmiguna halkan waa dheer yahay saddex riwaayaan markaa muslim ku haynaa waxaa kaloo iyadna soo arooray riwaayaad oo imaka waxa soo arooray oo kale intan wax u dhaxayso lix iyo labaatan baa mala ugu yaraa riwaayaadka culimadu dee soo dabdiyeen ay noo soo naqliyeen yaanay isku asaaniidba ahaanin halkan sheekuna wuxuu kala soo naqnaya ibnu cumar riwaayadiisa iyo cabwaadaba inay dhacday lix iyo labaatan iyo afar iyo afartan lakiin xaafid ibnu xajar wuxuu idhaha labadaa riwaayo cid warisay man arag baa dabari mid ha looba tiriye sagaal iyo afartan iyo konton iyona waxyaalo way dhaceen bal markaa iyada horta mid weeyaan oo waxa iyada inooguba sugan xadiidka si guud adkeyn la adkeynayo ru'yada amarkeeda laba adkeynayo iyo mansilada weynay leedahay laba adkeynayo iyo inay tahay juzءun min ajzaءi nubuwa yaani dee nebinimadii way go'day way dhammaatay nebinimo harsan yaanay noqoninba laakiin dee wax bal matalan marka la eego aahaartii nubuwadaas iyo cilmigeedii iyo ayay kaba mid tahay oo hadday nebuwadii ambiyada waxyaalihii dee ay markaa kaba mid ahaa dee cilmigeeda oo ahaa shay qeybay ogaadaan oo la ogeysiiyo oo kale ru'yadan saalixada ah ama saadiqada ah dee nooc aliطlaac cala algeyb oo kale waa kuba sugan yahay ama bishaaro ruuxa uguba timaado ama digniin ha uguba timaado oo waa wax cilmigii nubuwada ah oo dee runna noqonayo saadiqa saalixo aho bal jaanibka marka la eego horta adkeyn ru'yadii laba adkeynayo iyo mansilada ay leedahay iyo ruuxa muslimkaa ru'yadiisa fiicani inay deeba taa tahay in nubuwadii qeybaheedaas xaggaa ba tiradu dee ha kala dunaatee wax kaba mida cilmigeedii aan nidhaahno shabah aan nidhaahno bal waxyaalihii lagu ogaanaya lagu ogaadaa aahaarteedii waabay kaba mid tahay taasee horta iyada axaadiistan way nooguba sugan tahay xagga qeydka ru'ya almu'min iyo ru'ya almuslim oo kale iyo asaalixa iyo ruuxa mu'minkaa horta ru'yadiisu ay noqonaysaa tan lagu sifaynayay inay juzءun min ajzaءi nubuwa ay tahay ruuxii aan muslimka ahayn iyada taas ma noqonayso laakiin taasi kama dhigna ruuxii kaafirka ahaa ama dee aan islaamnimadkiisu hagaagsaneyn kolkol ru'yadiisoo dham inay adqaas oo axlaam noqoto oo dee isagiiba kolkol riyo waa arkaya waanay noqon kartaa dee wax sideedii uba dhaco waabay noqonaysaa laakiin dee tan lagu tilmaamaya inay ajzaa-u nubuwatay ama lagu sifeynayaanay kaba mid ahayn oo waata qur'aanka ilaahay subxaana watacaala suuratu yuusuf ninkii boqorka ahaa dee islaam ma ahayne inoogaba soo waramay ru'yadiisii u arkay dee baqaraadkii iyo sanaabishii iyo dee nebi yuusufna uu cabiray labadii la xidhnaa ee iyaga isaga nebi yuusuf laba xidhnaa iyagana ru'yadoodii waa tii qur'aanka ilaahay noogaba warramay ru'yad nasti bay u dhacday kii nebi yuusuf ugu cabiray in la sii dayn doono oo uu shaqadiisii ku laami doonaana waa ku laabmay kii uu ugu cabiray in la salbinayo arrintan uu arkay ay tahy in la diri doono haadku uu gigi doonana dee sidii bay uba dhacday oo kale oo bal matalan taas oo kale ru'yooyin kale oo dee taas oo kala duwanoo waxyaala dhacayna way jiraan oo bal matalan taas kolley ru'ya-adu shahiiraa jirtay waayo caatika rasuulka ilaahay eddadii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh la inooma soo naqlin islaamkeed oo dee waxa weeyaan barhkood baan inoo soo naqlin dee hadhi kolkolna dee kuwa kuwa kuma soo daran caatik oo kale lakiin waktigaa dee markii maalintii beder loo baxay oo kale ruyo ay aragtay oo shahiir ahayd oo dee bal matalan markii dambena si u dhacday iyo way jiraane bal waxa weeyaan se ru'yadan lagu tilmaamaya inay juzun min ajzaai nubuwa ay tahay waa ruuxii mu'minka ru'yadiisii saalixad ahayd saadiqad ahayd dee taas bishaaray u noqotahay oo degniin bay noqotahay oo wax lagu baraarujinayo wax bal matalan loo sheegayo way noqotahay oo dee bal matalan ruyaakaasna dee la arkay ee sidoodii uba dhacyo wax kala duwanaa ba isagaba badnaanayaan oo taasi waa shay waaqaci horta bartaaba wey bal taasi waa xagga markaas saalixan iyo qayitaankeed iyo tukeenayo bal matalan xaggan kale cadadka bal riwaayaadka waxa ugu xooga badan waa lix iyo afartanka iyo riwaayadan toddobaatan hayno taa شhan iyo afartan kun waa tan صaxiixa muslim inooguma sugane lakiin waxaan leenahay اkhtilaaf riwaadeed weeye moxamed ibnu sirin riwaayadiisa can abi hurayra qataada waa taasoo lix iyo afartan bay ahayd ayubna waa شhan iyo afartan cawf oo kaleo صaxiixa bukhaari kuma sugan waa lix iyo afartan oo bal taa waxaan odhan karnaa waa calى اljada arrinkan sheekhu soo naqliye ibnu cumar oo kale in lix iyo labaatan ay jirto afar iyo afartan xaafidna wuxuu leeyahy maan arag bal riwaayaadkoodaase laakiin hadday dhaco dee ibnu cumarna xadiidkiisa toddobaatan baan ku haynaa in cibaadana waa lix iyo afartan iskhilaafna hadduu meelo qaarkood dhacay dee riwaayada inoo sugan baan iyagana bal kuba xambaaraynaa caddo kala duwanna way jiraan oo barhkood ilaa tobaneeye marka la eego xagga ikhtilaafkaas iyo jaanibka ay isgaadhsiiyaan marka bal hadal aada u wajiho uu leeyahay si duuduuban qordobi marka la ega xagga jamcintaas iyo taas waa kitaabkiisa mufhim uu ku sharxay muslim oo kale ama mukhtasarkiisa wuxuu leeyahay axaadiisani alfaadeedu ha iskhilaaftabe xagga marka la eego waxaan macnaheedu yahay oo ah aلru'ya الصaalixa min الrajul الصaalix juzء min aجزaء nubuwa inay tahay intaa way isku waafaqsan tahay oo dhammaan haddii la yidhah waa toddobaatan iyo haddii la yidhah waa shan iyo afartan iyo lix iyo afartan iyo in ka yar ama in udhaxaysa oo waxyaalihii soo arooray ah ama in kale oo konton iyo sagaal iyo afartan iyo waxyaalo yimi waxbaa ka wada dhexeeya ay iskagaba mid yihiin oo waa xaggan macnaha oo ah ruuxa muslimkaa ee saalixa ru'yadiisu inay ajزaadii nubuwada juz kamida ay tahay bal ama tiradii ha badnaato ama ha yaraato arrinkaas marka taasi waxay tahay in macnaheedu noqonaya shahaadaة صaxiixaة min الnabiyi lahaa biأnaha waxyu min allah waa siduu kaba cabiray waanaha saadiqa laa kadiba fiiha waa shahaado iyo markhaati iyo qirad rasuulka ilaahi xaggiisa kaba ato ru'yadu markay noocaa tahay inay dee bal yani waxyi dhaban toosan noqonin be laakiin wixii waxyi lagu ogaan jirayna waa lagu ogaadaa waxyaalaha qaarkoode dee axkaam lagama qaadanaye in bishaaraday noqotaa indheer bay noqotaayo macnaa waa wax run ah oo aan beeni kuba sugnayn taas bay horta inta inooguma sugan imaam malik ba waxaa laga soo noqoliyey raximah اllahu tacaala in laguba yidhi ayucabiru ru'ya kulu axad ru'yada miyuu cabiraa ninka sabama iska cabiri karaa ru'yadii waxay soo naqliyaa dee cibaaraadkooda ha kala doona barkooda yufasiru iyo yucabiri ha kaba cabireen inuu yihi binubuwati tulcabu nebinimadii waayo waa kaa rasuulka ilaahay sheegay ajzaadii nubuwada inay kaba mid tahay ruux kastaana hadduu dee ma nebinimadii baa lagu ciyaarayo macnaa waxyaalaha culumteedii ama nebinimadii juskaba midaba ah miyaa laguma ciyaarayaa bal taas ba ayaa waxa weeyaan marka horta macnaha guud waxa ay tahay uun inay juz min ajzaa'i nubuwatay axaadiista way noogu wada sugantay taasna ay keenayso ru'yada saalixada ama saadiqada ictinihii dee loo ihtimaamayey ee ruuxu bal ta'wiilkeedii iyo tafsiirkeedii dalbayo hadduu dee isagii fahmo u caddaatana waa sax haddii kalena ciddii garanaysay ruuxaan dee xabiib ahayna aanu u bandhigin saynu horeba usoo maray bal taas bay noqonaysaa waayo mubashirana way noqotaa mundirana way noqotaa marka kol haddaan taa idhaahno isbedelkan de ama markaa riwaayaadkan iskhilkhilaafaye lix iyo afartan iyo toddobaatan iyo in ka yar iyo in ka badan iyo in udhaxaysa taasi nama yeeli saxba kol haddaan macnaha leenahay macnahaasaa inoogu wada sugan dhammaan kii aan qaadanaba macnahaasi waa ku sugaye inay juz-un min ajzaaءi nubuwa ay tahay mansilada ay leedahay mid runa ay noqonayso on bayna ku sugnayn ama ruuxa bishaare hausminaato hawsiyato oo khayra loogu bishaareynayo ama haddii shar loogaba digayo taasna waa bishaarunba isaga iyo wanaag la farayo iyo xumaan laga joojinayo noqonaysaa bar taas baa iyada inooguma suganoo idiraabka caynkaasi waxa la wuxuuna yeelayaa ma jirto maqsuudka waa inoo xasilayaa bal taasi waa hadal aada u fiican oo qiimo leh oo uu yidhi imaamka qordibi yidhi bal marka taasba weye xagga marka la eego lafdigan axaadiisa qaar ku yimi xadiid baynu soo maray ibnu cabaas xadiidkii ahaa halkii bal matalan baabkii aynu kuba soo marray kitaabu salaad in nahyigii inuu ruuxu markuu rukuucsan yahay ama sujuudsan yahay qur-aan u aqriya laiskaba nahiyayey yaa rasuulka ilaahi waa xayaatadiisa akhirkeedii iyadoo abubakar lagu daba tukanayo uu daahii fayday inuu dadkii ku yihi ayuha nnaas lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat nebinimadii kama hadhin mubashiraadka mooyaane oo de waana tan in nahyigiina uu kaba dambeeyey marka mubashiraadka waxaan leenahay xadiidku ma de wixii xataa haddii wax lagaaga digayo arrintu ay tahay wax lagaaga joojinayo waa khayr bay kuu tahay oo markaa iyaduba waa nooc bishaaro bay noqonaysaa xumaantii baa laguu diidaya khayr baa lagu laguu sheegayaa bal laftiga mubashiraad maaha un inay ru'yadu mubashiraad noqoto bal intaa markaan soo dhaafno kolle culimadu kalaam bay leeyihin xagga marka la eega sida laguba macnahan juz min ajzaa nubuwa siday tahay laakiin waxaan leenahay xaafid ibnu xajarna aad buu u dheereeyaa kitaabu tacbiir ru'ya oo juska mujaladka labiyo tobnaad qeybtiisa dambe dee kitaabu tacbiir ru'yana uu dheerayay bukhaari sharaxiisna uu iskaba badan yahay weliba halkan markay noqotona sharaxuu dheerayo aad buu muhim yahay idiraaciisa iyo ulaabankiisu waxaana leenahay waa dabacaadkii hore kitaabkee dee mujaladka muqadimada mooye saddexiyo tobankaayo kuwan kaba badan raqamku waa isbedelayaaye bal kalaamku waa dheeryahaye laakiin haddaan eegno in culimada qaarkood siay kuba jamciyeen riwaayadan lix iyo afartanka iyo balse toddobaatanka ugu raajaxsan aan qaadana labadaas kuwa kalena waa dariiq inoo raacayeen waxay barhkood yidhaaheen iskhilaafkani waxa weeyaan waa ruuxan raaciga ah ee arkaya xaaladiisa iskhilaafkeed bay kala duwanyin oo muminkii saalixa ahaa ru'yadiisii juz-un min sittati wa arbaciina jusa bay noqon kii aan dee salaxa caynkaasa lahayna waa kanoo tiradaa sii badnaayso juz-un min sabciina jusan bay noqon bal taasoo barhkood baa yidhi badba waxay yidhahdeen maya ru'yadii mid muuqato jeriyo sideediiba dee daahirkeed iyo saasba ah ama siiba lagu arkayay noqonaysaa taasi waa tan lix iyo afartanka ah midna mid khafi oo qarsoon oo ta'wiil iyo waxyaala tafsiir uba baahan bay noqonaysaa ta toddobaatanka ah bal waay qowl iska shahiroo kutubta ay soo qaadaan walow culimadu qowlka ay dee kolley sidaa ay kuba diidaan oo ay naqdiyaan oo kutubta kala duwan iyo shuraaxda yarba ay soo qaadaanna waxa ay tahayba waxay yidhaaheen barhkood xagga lix iyo afartankan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nubuwadiisii iyo intii waxay uu kusoo degayay saddex ilaa tan sanood baheed saddexiyo toban maka uu joogay iyo toban uu madiino joogay waxay leeyihin waa tii xadiidkii dee saxiixaan ahayd rasuulka ilaahay waxaa lagu bilaabay waa intii aan waxyiga laguba soo degin ru'yo saalixa ama saadiqa oo ru'yadu uula ku riyoodoba sideedii buu uba arki jiray markaasaa qoladaasa waxay idhahaan iyagu jamcintan leh muddadaa ru'yadaasee diyaargarayn ahayd waxyiga u imanayo loo diyaargaraynayay lix bilood bay ahayd lixdii bilood marka saddexiyo labaatanka sanadood loo eego eeg waa intii rasuulka ilaahay waxyigu markaa ru'yada u imanaysay iyo muddadii waxyiga soo jeedka ugu imanaya markaan eegno dee saddexiyo afartan saddexiyo labaatan sanadood waa lix iyo laba lix iyo afartan meelood oo min lix bilooda markaa tana lix bilood ma ahayd waxay noqonaysaa juzan min sittati arbaciina juzan min nubuwa taase laakiin ta culimadu taas waxay dhaheen horta lix iyo lix bilood inay ahayd waxaan u baahanay dee naskii iyo maha dani eh wixii sugilaa caddayn lahaa inoo xadidi lahaa taasna ma hayno arrin kalena way jirtaayo rasuulka ilaahay ru'yooyin badan oo kala duwan oo barhkood aynoo iman doonaan baa intii nubuwadaba soo marayay haddii kuwaasna lagu soo darana dee qismadii way isbedeleysaa bal haddii taa la yidhaahana haddana arrinkan ah toddobaatan juz bay ahayd toddobaatan juz bay ahayd iyadii markaa ama in ka yar ay timi ti tafsiir kale uma baahanaysa markaa kolley wejka caynkaasa kolley nuquud iyo intiqaad baa culimada kaba yimeen laakiin bal waxaan leenahay uun siday dee culimada bacdigood yidhaahaan horta ruuxa caalimkaa shardigiisu ma wax kastaba inuu jumlatan wa tafsiilan u ogaado rasuulka ilaahay si duuduuba inoogu sheegay lix iyo afartan iyo toddobaatan kaba waa axaadiistiisii waa inooguba sheegay xagga marka la eego in dee nebuwadii way go-dayo arrinkan ruuxuu nebi kuma noqonayo ama nebinimadiiya laakiin aahaarteedii iyo cilmigeedii iyo taas iyo bal taasba oo baaqiyaba weeye oo arrinka taasna waa inoo mid oo saadiqa iyo saalixa iyo umuurta horeen qordobi kaba soo naqlinay laakiin taxdiidka lix iyo afartankan dee bal imaka salaadaha aan tukanayno cishaagii aan tukanay afar weeyo maqribku waa saddexoo laba haddii la idhaaho xikmadda ku sugana maxaa cishaagii afar loogaba dhigay subaxina laba ay u noqotay taas inan dee waxa weeyaan xikmad baa ku sugan ilaah baa subxaana watacaala sidaa ka dhigay ictiqaadkaas mooye ma sheegi karno bishii ramadaan maxay bishan loogula eegtay ama soddon cisho ay u noqotay oo kale dawaafkii iyo jimaarkii waxay toddoba toddoba u noqdeen waa waxyaalo marka la eego tafsiil ahaan aan aqoonteenu gaadh ahayn marka arrinku waxa weeye uun oo ay tahay waxba inaan la doondoonin lix iyo afartankii oo aynaan sii fasfasirin tafsiir aynaan nas u hayn ama toddobaatankii laakiin macnaha guude ah in arrinkani wax ilaahay xaggiisa ka yimi uu yahay ruuxiina ama ha loogu dega ama loogu bishaaraynayo inay taas saadiqadeen beentu aanay kuma sugnayn ay tahay bal matalan taas oo kale iyo inay waxyigii adigu bal matalan aahaartiisi iyo nubuwadii wax adigu shabahaya ama cilmigeed iyo wixii lagu ogaan jiray laguma ogaanayo taa ay tahay waa waxa inoogu sugan waa waxna inooguba filan ahamiyada ay ruyadu leedahay amaa inan bal matalan lix iyo afartankan iyo toddobaatan-kan iyo aan idhaah waa saa iyo saa waxaynaan nas u hayn oo macrifadeedna aynaan gaadhahayn waa wax laga roon yahayo bal markaa waxyaalaha iskuma hawlayno laakiin tan leenahay dee waa macnaha guudba ayaan leenahay umuurahan culimadu ay laba yimaadeen aqwaashina bal iyaga waxa weeyaan taas waxay u yidhaaheen waa iyagoo le bal ikhtilaafkan si lagu suulin lahaa ikhtilaafka meesha loogaba saari lahaaye laakiin kol haddii ikhtilaafkani wax isburinaya maaha maqsuudkii ay xadiisku lahaayo ah inuu ay tahay dee ru'yadani dee jusun min ajzaai nubuwa ay tahay taas saadiqada ah een kadib kuma sugnayn qiimaha iyo mansilada ay leediyo adkeynteed intaba way noogu wada sugantay marka maxaa intaasi laakiin maxay tiradan u noqotay e haddii nas noo yimaadona waan raacayna haddii kalena dee takhmiin iyo dani iyo bal umuurahaasay noqonaysaa waxa dhow caaridayana waabay dhici kartaa inay timaado haddii mid la fasirana kii kalaaba tafsiir isagana iyo taawiil uba baahanaya markaa bal waxaan leenahay te kolley macnaha guuda inooguma sugan ee ru'yadii ahamiyadeeda iyo qiimaheeda taasba weeye dee rasuulka ilaahi ru'yooyinkiisana wax kamida inooguma iman dadkii saalixiinta ummadda hadday saxaabata iyo intii ka dambaysiye waqtiyo ru'yooyinkoodiyo taasna dee iyadu bal waa taas xagga marka la eego tacbiirkeedana dee bal wax kamida ayaan marka dambaan sheegayna lakiin hadalka imaam nawowi ah me imaam malik baan ujeedaaye ah inaan ruux kasta iskaba fasiri karin maaha wa dee san iyo sanun loo rogrogo laakiin kolley ruuxan raa'iga axwaashiisa iyo qaraa-in ruuxoon dadkan mucabiriinta ay u laamaan way jiraan taas baa waxaa dhacaysa kolkol ru'yo keliyo laba shaksi ay wada arkeen laba siyood in laguma fasiro marka wax usuul iyo dawaabid iyo qaybna kolkol dadku ay kala leeyihiinoo de dad masalan tacbiirkii malaa nooc dee cilmi ahaan iyo ilmahaamaha loo siiyeyba ay tahay iyo dadka qaarkood ay kuma adagtaan oo kale iyo horta tacbiirka ma aqaano waxma fasiri karo laakiin dee dadka qaar baa marka ay fasirayaan siay ugu dhaweynayaan kolkol aad arkaysaa inay aada uguba dhowdahay waa wax dee nin kastaaba iska fasiri kara ma culimadna kutub ay leeyihin ibnu sirin waatan waxyaalo la yaable laga soo naqliyo dee kitaabkan yare meelahan yaale ee la idhaah isagaa lana kaa warmahayno waktigaa taaliif ma jirine laakiin dee kutubta taariikhda iyo taraajimta iyo waxyaalo ruyooyinkiisii uu cabire la yaabka lahaa waatan ibnu kahiir iyo keyrkiiba ay noo soo naqliyaan ayma ka dambeeyena way leeyihin usuushan tacbiirkii waxaasoo xataa alfiyo dhan oo ibnu wardi leeyahayoo ru'yada un iyo dee fusuusheedii usuusheedii waxyaalahaas ayaa jirto iyadna madbuuc ay madbuceeyeen bal matalan iyo dee kutub kala duwan oo iyaduna taasoo in matalan naabilsikiisa iyo kuwa oo ruuxuba u yar laami karo laakiin waxaan leenahay un kolley taasi kitaabkii kuma fille kolkol ruuxan raa'iga ah xaaladiisa laga qaadan iyo waxyaalana qayb ay kama noqonaysaa oo dee markaa watay ibnu sirin waxyaalaha kama soo naqlay oo ruyo keliyo laba ruux ay wada arkeen un oo dee midba uu si ugu fasiray mid wanaag bu ugu fasiray midna wax kaba duwan waa siimahoodi iyo calaamadoodii wuxuu kaba qaatay o bal markaa kolley wax dee lagu degdego ruuxii aan aqoonteeda lahayn tafsiirkeeda iyo tacbiirkeeda haddii aanay wax daahir oo cad ahayn dee mahabaan leenoo waa arrintan weyne rasuulka ilaah inoo sheegay ajsaadii nubuwadayna kaa mid tahay bal axaadiisna way inoo socon doontaa bidn illah baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii baabkii weeye uu yihi man ra'aanii ruuxay arke fi lmanaami faqad ra'aanii dhab ahaan buu i arkay waa ruyad waa xaq shaydaan isuma soo ekeysiinaya rasuulka ilaahay sina isuma soo ekeysiiye sidaa markii uu noolaa aanu isugu soo ekeysiinahayn shaydaanku waxa weya ayaa manaamna ahaan iyo ru'yo ahaan iyo mihaal ahaanna aanu ula imanayn oonu ugu soo tasawuray rasuulka ilaahay suuradii ama aanu u sheegan karin marka ruuxii arka way arkay axaadiia waa lafdiga xadiidka inoo soo socda xadaثna abالربيع سليمان بن داود العتكي قال xadaثna حماd يعن بن زيد قال xadaثna أيوب وهشام عن محمد هشامkuna wayna xasاne عن محمد عن أبي هريرة قال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم man ra'aanii ruuxa anigay arkaa fi lmanaami manaami igu arkaa faqad ra'aanii macnaha ruyo xaqiiqo oo dhabuu arkay weye waa ruyo runa xaq uu arkay kaasi faina shaydaana shaydaanku laa yatamahalu isma suuraynayo bi isuma keysi aniga isma ekeysiinayo isma soo suuraynayo isagoo sheeganaya rasuulka ilaah inuu yahay cid kale waa isu ekeysiin karaa ruux kaleu sheegan karaa ama saalixa ama daalixa laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ma suurto gelayso inuu issoo ekeysiiyo markaa idhaaho ruuxii intuu manaam ugu yimaado nebi moxamed baana salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa rasuulka ilaahay ruuxii ku arka manaam waa arkay riyo xaqa ayuu arkay oo dhaba wey waa riyo xaqa taasi oo run ah وxadثnي abو طاhر وxrmلة qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شhهاب قال xadثnي أbو سلمة بن عبدالرحمن أن أbا هريرة qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل man ra'aanii ruuxay arka fi lmanaami manaam igu arkaa fasayaraanii waa i arki doonaa filyaqdati soo jeed buu igu arki doonaa aw amase waa shaki lakaanamaa waaba isagoo ra'aanii arkay filyaqdati soo jeed isagoo igu arkay sababtuna laa yatamahalu shaydaanu shaydaanku isma soo suuraynayo bi aniga iskuma kay soo matelayo ama matelayo iskuma kay shabahayo ruyadaasi ma aha adqaat axlaam ma aha tashbiihaad shaydaana ma noqonayso ee waa riyo xaqa riyo saxiixa a weeye oo ruuxii aniga bal i arkaa ee waxa weeye riyo xaqa oo dhaba ayuu arkaybo waayo shaydaanku isma ka soo okeysinaya xagga lafdigan fasayarani fi lyaqda ow lakaanamaa ra'aani fi lyaqdana kolley waa shaki raawiya xadiidka ama shaki kuba yimi haddii arrintu ay tahay in lakaanamaa ra'aani fi lyaqdana wuxuu la mid yahay riwaayada hore ee faqad ra'aanii taas buu la mid noqonayaa waaba isagoo soo jeed igu arkay kaasi ruyo xaqiiqo oo dhaba ayuu arkay taas weeye lafdigaa faqad ra'a alxaqana ee iyadna xadiidka kuba imanayana waa la macne laakiin hadday arrintu tahay fasayaraanii fi lyaqdati taas ay tahay culimada qaar baa kaba cabiray waa dadkii waqtigii rasuulka ilaahay uu joogay ee uu noolaa adduunyada uu joogay arkay oo aragga uu rasuulka ilaahay manaam kuba arkay isagoon sooba hijiroon oon laba joogin oon meel la joogin waxay taasi bishaare uguba tahay inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh la kulmi doono soo jeed uu ku arki doono oo uu soo hijiroon doono waa bacdigood siday kuba fasireen barhkoodna waxay kuba fasireen oo macnuhu waxa weeye wuxii arki doonaa xaqiiq ahaan waa inuu iimaan kuba dhiman doono oo bishaare looguma bishaareynayo soo jeed buu igu arki doonaa dee waqtiga rasuulka ilaahay dadku ay la kulmayaan ay arkayaanna waa qiyaamada marka lasoo saaro walow dadkii mu'miniinta ay taa wada wadaagsanayaan ama dadkuba ay wada wadaagsanayaan dee bal markaa waxay noqonaysaa ruyo gaar ah oo tilmaamaysa un dhawida uu rasuulka ilaahi u dhawiyay ruyo khaasoo tii dadka aan ahayn ayuu arki doonaa waa haddii bal maalan aan kaba dhigno soo jeed buu igu arki doonaa lafdigan aan kaba dhigno oo arrinkaa wixii u rumeynayay bal maalan ayuu arki doonaayo soo jeed buu igu arki doonaayo laakiin maha macnu ruuxu soo jeed buu igu arki doonaayo kol hadduu manaam igu arkay isagoo soo jeedana adduunyada inta la joogo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kol hadduu wafaaday ee manaamkana lagu arko taase laakiin de waxa weya soo jeed in waxa weeya laguma arkayo walow dee bacdigood ay sheegteen iyo waxyaala ay sheegteen taase laakiin bal labada macno ayay culimadu ay kuba fasireen taa haddii aan idhaahno fasayrani fi lyaqdam wa qaala waxaanu yidhi faqaala abu salamata eeg xadiidka ibnu shaab baa warinayey abu salamata bnu cabdiraxmaan baa abu hureyrena kaba warinayo isagana u sheekhaa sanad labaad buu abu salama xadiidka u leeyahay oo lafdi ka yar duwan leh ibnu shihaabunna kaba wariyey oo wuxuu hi waqaala wuxuu uhi ibnu shihaab waana sanadkiisii horena lagu warinayaayo dee ahaa abu طaahir iyo xarmala can ibni wahbin can yunus waa taase waa sanadkii hore waa mutasire faqaala abu salamata abu salama wuxuu yihi markuu xadiidka hore u sheegay ee abu hurayre uu kaba wariyey qaala abu qataadata waa saxaabigii kale jaliilka aha ee ansaareed qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam man ra'aanii faqad ra'a alxaqa ruuxa anigay arkaa wuxuu arkay xaq buu arkay waa ruyo صaxiixa waa ruyo xaq ah baaطil maaha adqaas axlaam maaha shaydaan iyo wax ugaba yimi maaha xataa hadduu rasuulka ilaahay sifadiisii aanu lahayn laguma yaqaanay xataa sifadu hadday aanay tii ahaynba oo waxa weeyaan isagu ama intii kaba weyn ama ka yar iyo waxyaala kuma arko waa ruyo xaqa un weeye ruyo صaxiixa hadhow tacbiir ha uga baahato taas tafsiir iyo taawiil ha uga baahatee laakiin ruyo runa weeye shaydaan isuma soo ekeysiinaya rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh وxadثnي زهير بن حرب قال xadثna يعقوب بن إبراهيم قال xadثna بن أخi الزهرiي قال xadثna cmي wa زهري فذkر الحadيثين جaميعا labada xadيث waa ka أبو هurayra iyo ka أبو qتاadة بإسناadyهima labadii إسناado wa أبو سلمة عن أبي هurayra iyo أبو سلمة عن أبي qتاadة sawاء iyagoo isku mida laftigeena مثل xadيiثi يuنس يuنس xadيiثkiisa imika kaba soo baxnay ee labada daريiqba lahaa matniga laba matino kala lahaa iyagoo ti uu la wada mid yahay mid kastaaboo de ka abu hurayriya kalaba mid kasta laftigiisii u leeyahay waxadaanii xadaثana qutaybaة بnu saciidi qaala xadaثana layث mxa وxadaثana بن رمح qaala akhbarana layث عan abi الزubayr عan jaabiri ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم qaala man ra'aanii fi nowmi ninka hurda igu arkaa faqad ra'aanii uu i arkay kaasi waa suuradaydii waa anigu marka waa ruyo xaqu arkoo dhab oo صaxiixa inahu laa yenbagii uma haboono lishaydaani shaydaanka ma ansaxayo weeyo uma suurto gelayso an yatamasala inuu isku ekeysiiyo fii suuratii suuradayda wa qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa xalama axadukum xadkin hadduu haruyo xun hadduu arko weeye waa tii adqaasu axlaamta ahayd falaa yukhbir axadan ruuxna yaanuu sheegin bitalacubi shay yaanu ugu warramin axad bitalacubi shay bitalacubi shaydaani shaydaanka ciyaartiisa bihi isaga ku ciyaaray fi lmanaami shaydaan baa waxaan u keenay isagaa doonaya inuu ka murugeysiiyo isagaa ku ciyaaraya haddaba ciyaarta shaydaan kuba ciyaarayo yaanu dadka u sheeg sheegin ha iska aamuso dee wixii kale inuu soo marayna uu laba imanaya inuu shaydaankii iyo shirkeediiba ilaahay ka magan galo inuu xagga bidix uu isaga tufo bal matalan taas aan ufo saddex goor uuba tufo isagoo isticaadadaasna laba imanaya haddii bal uu baraarugay inuu dhinacii iskaba bedelo oo dhinacii markii hore u hurday haddii uu kaco bal inuu salaad tukado intuba waxyaalihii aynu soo marnay ee saa ha yeelo oo rasuulka ilaahay markaa taasna wax dhibay ku keenaysaa ma jirto وxadثnي محamed بن xاatim qال xadثna rwح qال xadثna زkrya بن iسحاq qال xadثnي أbو الزuبيr أنه samعa jاaبiر بن cabdاللah yqul qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم man ra'aنيi في النوم fqad ra'aنيi faإنah laa ynbغي للشhayطاaن an yتشhaبه bi halkii an yتmثل by kale baabkana w inoo dhamaaday alfaadihiisna waa isku mid oo ta iyada inooguma sugan ilaahay subxaana wa tacaala si uu intii uu adduunyada joogayba shaydaanka aanu ugu suurto gelin rasuulkii ilaahay inuu isu ekeysiiyo waayo taasi de waxaa u noqon laha been iyo fasaad uu dadka ku dhex faafiyaya malay ayaa bacda wafaatiina ilaahay ka xafiday rasuulka ilaahay inuu shaydaan isu ekeysiiyo markaa ruuxii rasuulka ilaahay arka ee manaam ku arka ruyadaasi horta waa ruyo xaqiiqaah waa ruyo run ah taasba weeye bal taasba xagga soo jeed buu igu arki doonaa waa taa iyada horean usoo fasirnay halkan kolley culimadu kalaamyay leeyihin oo waxaa kalaamyadoodii kaba mida hadduu dee sifadiisii toosnay sifadiisii aan kuba naqaane kutubta inooguma sugnayd uu kuba arkayna waaba dee ru'yadaa xaqiiqadeen taawiil lahayn sifadiisii haddii aanay ahaynba laguma yaqaanayna ruyadu waa taasun waa ruyo xaqa rasuulka ilaahay buu arkay shaydaanna xataa suuro ka duwanba isagoo isku soo suureeye ma sheegan karo ma odhan karo nebi moxamed baan ahay ma odhan kare waa rasuulka ilaahay buu arkee laakiin de waxay dhahaan taas oo kale diinta ruuxan raaciga ah ee arkay bay kolkol xaaladiisa ay noqotaa oo isagaaba dee bal iminka xaaladiisa oo kale hadduu si fiican iyo sifadiisii lagu yaqaanay ku arkay waa haddii sifo ka duwan oo sifo naqsiya uu kuba arkay isagay tilmaamaysaa taasi oo wax isaga kuba sugan ama wax lagu baraarujinayo laakiin arrinku waxa weeye waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ru'yadiis waa xaq buu arkay arrinta kale culimmadu kolle soo qaadaana ru'yadu xaq ha ahaato run haba ahaato waa rasuulka ilaahi taa saadiqada haba noqotee laakiin ru'yadu haba noqoto si aynu soo maray juzun min ajzaai nubuwa ama lix iyo afartan juz oo ajzaadii nubuwada eh laakiin haddana waa taa ruuxa u bishaareynaysa taa digninta we laakiin axkaam iyo waxyaalaha caynkaasa lagama qaadanayo dee usuushii axkaamta oo qur'aankii iyo xadiidkii iyo bal ijmaaciyo haddii la waayo qiyaaskii iyaga ku salaysnaayo dee ay asalka uba ahaayeen iyo taas buu noqon adiladii sharcigu taa weeye ee wixii manaam lagu arkay daliil sharciya maaha taasoo ma noqonayso halkaa axkaama iyo lagama ratibayo saa daraaddeed baabay culimmada waxay idhahan hadduu rasuulkii uu arko salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu manaam ku arko oo waxle faraya ee wixii haddii uu khilaafsan yahay wixii shareecadii laguma yaqaanay iyadoo ru'yadii hadda ay ru'yada rasuulka ilaahay inoo sheegay inaanu shaydaan isu soo ekeysin karin oo ru'yo xaqa ay tahay waa taa aan leenahay dee ta'wiil iyo tacbiir bay yeelanaysaaye iyadii dee lama raacayo oo waxaa la raacayaa un daliilkii sharciga aha ayaa la raacaya saasay yidhaahna hadduu bal maalan iyadoo rabadaan la filayo uu rasuulka ilaahay ruux madaam kuba arko uu ku yidhaha caawa rabadaan haddii dee umuurtii rabadaan lagu sugayey la helo oo ama bisha ay bilato ama sunankii buuxsamay waa sax laakiin haddii aan labadii midna aynaan hayn madaamkanu ruuxu laguma soomi karo oo iyadii kuma soomi karo arrinku maaha ru'yadii oo la diidan yahay ru'yadii rasuulka ilaahay waa xaqe laakiin ruuxani waaba hurda kii soo jeeday ayaaba la eegayay inuu daabid yahu dabdi yeeshuu waxqabasho yeeshiyo taas oo kale ruux hurdaasiisa waxba uma dabdinayo oo iyadoo ru'yadii la diidanayn dabdigiisu muxuu yahayba deetana wixii axkaam lagama qaadanaya maa kolley horena kitaabkaanu soo maray ama dee anu kitaabka kumaynaan soo marina markii aanu firikaasi khumusu haynay ayaan manaam dhacay kolle waa qarnigii dee waxau noqonaya toddobaad iyo waqtiyadaas ah qarnigii toddobaad buu ahaa nin muslimiinta kaa midoo rasuulka ilaahay manaam ku arkay oo yidhi meesha caynkaasa tag halkaas waxaa ku jira kuntan kun dinaar baa kuma jira la bax wax ak wax lagugu leeyahayna zako lagugu leeyahayna maba jirto ninkii meeshii buu tegey wuxuu ugu tegey kunkii dinaar kunkii dinaar ayuu ugu tegey waa ru'yada xaqa ah waa halkii uu tegey tiradii iyo intii bay ahayd maaha wax kala iyo taawiil uma baahan arrintaa laakiin maxaa la socotay waxba korkaaga maa siyuuti baa tanwiir xawaalgiisiya kuma soo naqliya markaas oo wuxuu waxba laguguma lahaa waxaan ognayna nusuustii shareecada oo fi rikaas alkhumus ruux hadduu wax horo baadi ahayn oo ummadii hore ah helo oo taas ah markaas boo shan meelood inta loo qaybiyaa meel ba la bixinayaa masrifkeedu waa masrif alfay ama masrif asakaat waa culimada aqwaashoodii laakiin meel intii kalena xalaal bay u noqon hadday ummadii hore iyo taata baadi ruux muslima la yidhaha waa ruux muslima waxaan aastay iyo calaamadeed aanay lahayn oo luqada aan laguma tirin arrinka waa culimo loo bandhigo culimadii baa dee riyadii xaqa way arkeen arrinkan kalena xataa way ku yar dhici waayeen barhkood oo imaamkii weynaa ibnu cabdisalaam waqtigiisii bay ahayd arrintii baa loo bandhigo ninkii wuxuu ku yidhi un zakadii bixi qaybtii bixi arrinkaagii waxaan kaba dhigaynaa xadiida sugoon rasuulka ilaahay laakiin maxaa caadiray xadiidkii rasuulka ilaahay soo jeedka inoogu sheegay ama dee taasoo ka xoog badan oo ah wafirikaas ilkhumus kaas baa ka hor yimi isagana siibuu yeelayo markiiba waa bixiyey unoo kale taas bal marka waxaan leenahay dee kolley umuuruhu axkaam iyada ma noqonayso ruuxu xukum shareicadii oo daliilkii dee ka duwan ru'yada lagama qaadanayo taas lagama qaadanayo waxa weeye se laakiin ru'yadii waa ru'yada xaqo dee taasi tafsiir iyo taawiil bay iskaba yeelanaysaa mana aha ru'yadu waxa loo qaato dee kol kol wax iyadoo daliilkii waafaqsan isinaasiya waxwaale way ulama yimaadaan laakiin arrinku ma ahayn wax dee markaa shareecadii wax ka duwan iyada daliil ma aha daliil sharciya ma noqonaysa lakin waa ru'yada xaqa ama rasuulka ilahi ru'yadiisa haba noqoto ama dee ru'yadii kale uu ruuxu arkayo taa mubashiraadka ama taa ajzaadii nubuwada haba noqotay kolley arrinteedu taasba weeyaan kolle waana inoo socotay axaadiistii dee ru'yada kuma tacalluqsanayn baabun laa yukhbiru ma waramayo oo shaksigu bitalacubi shaydaani shaydaan ciyaartii bihi isaga filmanaami kuba ciyaaray laftiga xadiidka weeye bal dee baab ahaantun baan khabar ugaba dhigay ee laftiga waxa inooguma soo socdo nahyi baa inooguma imanaye waana imaka tii aynu xadiidkii hore falaa yukhbir axada bitalacubi shaydaani bihi fi lmanaam axaadiis kaleo nooc kale oo dad intay ruyo ku riyoodeen rasuulka ilaahay ugaba ay uga warrameen oo uu rasuulka ilaahay tan kuma yidhi ayaa inoo soo socoto wuxuu yihi markaa muslim xadaثna qtaybaة bnu saciidi qaala xadaثna lays naxa وxadaثna بn رمح qال أخbarana layث عan أbي الزubayr عan jaabiri عan rasuuli الlahi slى الlaهu عalيه waسلم anahu qaala لأcraabiyi nin reermiyuu ku yihi oo jaahu yimo faqaala yihi rasuulka ilaahay buu ninkani ku odhanaya oo reermiy bu ah inii anugu xalamtu waan riyooday oo waxaan ku riyoodayba ana ra'sii madaxaygii qudica in la gooyey madaxaygii in la gooyey faana anugu atabicu adee manaa marintii ruuxu madaxiisa soo jeeda u gooyeyne maba raacaye adugu madaxiisa oo la gooyo u daba socdo waana la raacayo oon ka daba tegey taas baan manaan ku ayaan ku riyooday fazajarahu nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay ba arrinkaa sheegitaankiisiibuu u diiday uu ka manciyo kaba zajriyo wa qaala wuxuu ihi laa tukbir ha sheeg sheegin oo ha ku warramin bitalacubi shaydaani shaydaanka ciyaartii bika adiga kugu ciyaaray fi lmanaami wa adqaata axlaam oo xan tafsiir iyo waxyaala uma baahnayn waana waxaa shaydaan doonaya inuu kaaga murugeysiiye ha sheeg sheegin iska aamuso khalaas intaa ku daa hadhowna waxba kaagama imanayaan hadduu dee intiina iyo aanu sheeg sheegin weeyo iska aamuso shaydaankiina iskaba naariyo sharkeed وxadثna cثmaan بn abi shaybata qaal xadaثna jariir can اlacmaشhi can abi sufyaan can jaabiri qaala jaءa carabiyu nin reermiyaa yimi ilى الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam faqaala wuxuu yihi yaa rasuul الlahi ra'aytu waxaan arkay fi lmanaami kaana ra'sii duriba si wax madaxaygii la gooyey wax lagu dhuftay seefba fatadaxraja uu ilaanwishay oo madaxii baa isa sii rogrogaya fashtadadtu waan ordayo calى ahari madaxii baan ka daba orday ana madaxii dee markaa wilaan wilanayey ayaan ka daba cararay waa waxii manaamka ku arkay faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam lilacraabiyi laa tuxadith الnaasa dadkaa ugu sheekayn bitalacubi الshaydaani bika ciyaartii shaydaanku kugu ciyaaray fii manaamika iyo hurdadaadii waqaala waxaanu yidhi waxaa odhanaya saxaabiga xadiidka warinaya waa jaabir samictu الnabiya salى الlahu عalيه wasalam bacdu rasuulka ilaahay baan maqlay intaa dabadeed yakhdub xaal uu khudbaynayo faqaala wuxuu yihi laa yuxadisana yaanu waramin axadukum axadkiima markaa isaga ninkiibuu markii hore taa ku yidhi haddana khudbad baa rasuulka ilaahay kuba soo daray waa intaa dabadeed oo wuxuu yidhi isagoo dadkii guud ahaan arrinkan uba sheegaya horena waa tii axaadiisi aynuguba soo marray cashirkii kan ka horreeyey yaanu kuba warramin arrinkaas laa yuxadisana axadukum bitalacubi shaydaani bih shaydaanka ciyaartiisa uu isaga kuba ciyaariyo fii manaami waayo waxyaalahan waa shaydaan ciyaarti waa murugeysiin uu shaydaan kaba murugeysiinayo oo waxaan isagaas uga naxiyo uba qorxinayo ama tusaya waxyaalaha ayaanu sheeg sheegin hask ha ka aamuso وxadثna abubكر بن abي شhaybة وabو سacيidi الأشhج qال xadثna وkiع عن الأعمشh عن abي سفyاn عan jaaبiri qaaل jaءa rajuل nin baa yimi ilى النabiyi slى الlه عليه وsلم faqاaل ya rasuul الlahi rasuulki ilaahy rأytu fi الmanaami kaana ra'sي qdca waa xadiid keliyowna waa duruqdii alfaadihi qaala fadaxika النabiyu slى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa qoslo وqaala wuxuu ihi إdaa laciba hadduu ciyaaro ashayطaanu baxadikum fii manaami falaa yuxadid bihi الnaasa dadka yaanu uushe u waramin wa fii riwaayati abi bakri idaa laciba baxadikum shaydaan baanu sheegin haddii lagu ciyaaro axadkiin madaamkiisa yaanu waxba sheeg sheegin walam yadkur shaydaan bal markaa adigu waxaan waxaan filaya un daabidkii guud baan qabsanana riyadu hadday taa ruuxa kaba nixinaya kolkol baa waxaan ka nixinaya hadda iska mubashiro ay noqon kartaa digniin ay noqon kartaa tafsiir iyo ta'wiil ay yeelan kartaa laakiin waxyaalaha caynkaasi adqaas o axlaam laguma tirinayo ta'wiil iyo tafsiir looma doondoonayo waa laga aamusayaa umuurihii rasuulka ilaahay noo tilmaameyna waa lalaba imanaya kolley waxaanay leeyihin oo qolooyinkan shuraaxda kolle xadiidka waa maazir iyo qolooyin dee iyo qurdubi iyo waxaa la arkaa bay leeyihin dee lafdigan inuu shaydaan lacibkii inuu ahaa arrintani un daahir aanta inooguma sugnay waxaa dhici karta ama ruuxii oo dee waxyaalo kale oo uu sheegay baa meeshii la socday ama rasuulka ilaahay baa waxyi kuba ogaaday taa waxay u leeyihin qolooyinkan mucabiriinta mucabiriinta ee kutubtooda marka la eego hadduu ruuxu madaxiisoo la gooyey uu kuba riyoodo waxyaalo iyobay ku fasfasiraan oo waxay kaba dhigaan un ruuxan raa'iga ah inuu wuxuu markaa ku jiray ka dhex baxayo inay taa tilmaanu tahay hadduu naciim iyo raaxiyo kuba dhex jiray waa ka dhex bax kolkol waxay ka dhigataa in dee ciddii ka sarreysay oo meesha kaba tagtay oo ama suudaankiisi suulayo in dee adigu inta badanna xaalo adigu xun bay ugaba fasiraan allahuma suurooyin mooyaane ruuxu waxay leeyihiin haddii uu xanuunsanayo oo kale u taa arko caafimaadkiisay tilmaamaysa dee kol haday mufaaraqa yidhaaheen haddii bal masalan uu deyn laguma lahaa taasoo kale calaa qadaa'i dayni saruurada oo ruuxan aan weliga xajin oo kale waaba inuu xajayay tilmaamaysa waa waxyaala ay dhahaane laakiin bal waxaan leenahay umuurahaas dee waa adqaat axlaam haddii laguma tiriye waa dee mucabiriintu waa axwaasha dadkii kala duwan ayay kolkol kaba dhigaan iyagoo mufaaraqo guud kaba dhigay hadduu xaalo dee naciim iyo waxyaalihi fiican kuma jirayna haddaan dee lagaba dhigin mufaaraqa sawaal suldaan iyo ciddii kaba sarraysay waa kuwa taa uguma fasira haddii kolkol shiddo iyo waxyaalo kuma jirayna waxaabay dee jaanib kale ayay uguba awilaane laakiin dee rasuulka ilaahay wuxuu sheegay xaalada ninkani arkay inay shaydaan ciyaartii ahayd hana sheeg sheegin buu yihi waana taxsiin shaydaan inay ahaydba bab في تawiil الru'ya ru'yada tafsiirkeeda iyo tacbiirkeeda kolley waa taa lahayd hadalkaa imaam malik ru'yada cid kastaa ma cabirto oo waxaan aynu usoo maray ahaa ruuxuu jecel yahay ama laftiisa kuba timi caaqilow mooye cid kale yaan looguma sheegin waa intaasoo si kale loogaba awilo ay dhici karta si inay uba dhacdo bal waxay dee saxaabadii rasuulka ilahi bal rasuulka ilahi de waa kaa ruyada waa cabiri jiray isaga waxyigiibaaba lagu xoogeeyo dee waa ka dunaa dadka laakiin saxaabadoo kale abubakar iyo dad dee laguma yaqaane tacbiirkaasi way jireen kolle wakti kastana way jiraan culimadan dee tacbiirkiiyo waxaas taaliifta iyo tasniifta ulaba leh iyo waktigaasa ibnu sirin iyo rag amsaashiiyo nudaradii ahaayo iyaguna waxyaalahan dee nooc si waxay dee adigu wax ziyaada oo dadka kale ay laba dheeriyin jaabkaa kula dheeriyin ba uu jirayo bal kolley imaka waxay marka la eego qolooyinkaa kutubta uba alifay dee usuul ay raacaan iyo waxyaalihi umuuro ay lahaan waa la ictibaarinayaababa jire imaka halkan waxaa laakiin nooguma imanaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi iyo bal ruyo loogaba waramay oo uu abubakr awilay ba taas ba xadiidka inooguma iman waxaa baab ka dambeeya oo cashar ka dambeeya inoo noqon doono un rasuulka ilaahay ru'yooyinkii uu kuba riyooday bal wax kaba mid ah imaka waa tawiilku waa tacbiirkii iyo tafsiirkii ruyada qur'aankana waatay nooguba sugan tahay ruyooyinkii nebi yuusuf kale ruyadiisii iyo taasi waa iyo isagu tuu arkay iyo kuwii uu fasiray iyo taasna suuradaas waata ee meelo kala duwan ay kaba sugan tahay xadaثna xاaج بن الوليد qال xadaثna محamed بن xرب عن الزubaydiي ومحamed بن الوليد أخbarnي qال أخbarnي الزهري عن عubayd اللh بن عبd اللhi أن بنa عabاsi أو أbا هurayrata bal halkan kolley shama ibnu cabaas baa mise aba hureyra riwaayaadka dambe ibnu cabaas un baa keliya nooguba iman dee qolooyin kaloon ahayn dariiqan zubaydi oo iyagana arinkooda iskhilaafkani jire laakiin kii la yidhaahbo waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaba midoo tan garasho la-aantu wax iyo shakiga ruuxii shaki uu galay keebaa raawigu ahaa inaa wax darara ma keenayso haddii ciddii ka sogeysa ay tahay ayaa haddii aanay dadku wada siqaad ahayn bay kolkol xadiidka wax ku keeni laydbe haddaba in iبن cabاs ama abا hurayra kan aha yuxadiثu mid kuba warama ana rajula nin ba ataa yimi rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi bu u yimi وxadaثnii xrmlة بن yaحyى تujibiي wlfd lahu qal أخbarna بن wهbi qal أخbarnii yunus can بn shihaabi ana cubayd الlahi بn cabd لlahi بn cutbata aخbarahu ana بna cabaasi imaka halkan waa eeg sanadkan dambe yunus waa iبn cabaasun kana yuxadiثu أن رaجuلا أtىa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم faqاala wuxuu uhi ninkaasi ya rasuul الlahi إنii anigu arى waxaan arkay alleylata dee kolley subax baa la joogay waa habeenkii xalay ahaa un taas waxaan arkay kolley sheekuna halkan waa qabanayaaba ee haclab iyo qolooyin kale uu ka soo naqanlaya haddii gelinka hore o dhan luqada carbeed marka la eego habeenkii tegey marka la sheegaya alleylata la odhanaya laakiin marka zawaalka la gaadho iyo waqtigan duhur la gaadho ilaa habeenkii da markaa laga gaadhayo albaarixa la odhanaya xalay inagu de xalay baan idhaahna waanay axaadiista qaar inoogaba timi iyadoo rasuulka ilaahay subaxdii la joogo albaarix habeenkii hore yidhina taasna waxa suganba weeyaane laakiin waa sida badanoo imaka waa habeenkii tegey buu ka waramayaa wixii uu arkay waana maalin waxaan uu rasuulka ilaahay ugaba warramaya ma subax marka waxaan arkay manaan dullatan daruur tandufu da-aysa oo tiixaysa weeye kolley macnaha taqdir weeye asanna tanduf iyo tandifu labaduba way banaan yihin waayo labadaba way xarakeysay aniga halkan iyo meel dambe waxay da-ayso oo ka da-ayo oo dhibic ahaan iyo tiix ahaan ugaba imanayay asamna subag iyo walcasala waa daruur subag iyo malab ka daadanayaanba fa ara naasa waxaan arkayay dadkii oo oo waxaan arkay dadkii oo yatakafafuuna minha biaydihim ay yaakuduuna minha biaydihim akuftooda iyo sacbadoodan kaga qaadanaya subagii iyo malabkii iyo wixii daadanayey falmustakiru fa minhum waxaa kaa mida almustakiru mid badsaday wax badan qaatay iyo wlmustaqilu mid yaraystay arrinkaa waan arkay waa mid wa araa waxaa kaloon arkayay macnaa aan arkay in waa wuxuu imanka tegay sababan xadhig waasilan xidhiidhay oo min aلsamaaءi ilى اlardi oo macnaa samadu ka soo dhaadhacay ilaa dhulkii buu soo gaadhay fa araka waxaan ku arkay akhadta bihi adoo xadhigii qabsaday oo kooray oo facalowta waad kor noqotay uma akhada bihi waxaa qabsaday xadhigii rajulu nin min bacdika adiga dabada facala nin baa kaa soo daba fuulao xadhigii intuu qabsay isna xadhigii ku soo baxayo uu kor noqday uma akhada bihi rajulu aakharu nin kale ayaa xadhigii qabsaday waa facala isagiina waa kor noqda waa idinka daba yimi uma akhada bihi rajulu aakharu waa nin saddexaad ayaa xadhigii qaaday ama qabsadayoo faqadac bihi ula go-ay xadhigii ayaa la soo go-ay uma wusila lahu haddana waa loo xidhiiriyey intii kumuu joogsan iyo go'itaankii uu ku kala go-ay eh ee laakiin haddana waa loo xidhiiriyeyoo facalakiina waa kor noqday madaamkaasoo arkay ninku qaala abubakrin baa wuxuu yihi oo isna wuu tacbiirka aada u yaqaanay yaa rasuula allahi biabi anta ay biabi anta mufadan aabbahay baan wixii dee dhib ee ku heli laha aabbahay hareelen aabbahay baan kugu furanayaaye wallaahi uu dhaartayba wallahi baan ku dhaartay latadacanii waad iga tegeysaa idaa ama acburanahaa wey ama acbaranahaa bal cabara yacburu ficilku hulaaثi in kuntum liru'ya tacburuuna bal markaa kolley dee intumaan sheegaynaa fala acburanahaa wey waan cabiri oo waan fasirayaa wey o ficilkii bal hulaaثiya markaa amsada waan iska acburanahaa waan cabiri oo waan fasiri doonaaye adigu idaa aan fasireen anaa awilaya qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm waan u dhaartay dhaartiisii u yeelayo ucburha cabir buu ku yihi qaala abubakrin wuxuu hi ama dulat daruurtani fadulat اislaam waa islaamka waa islaamkii ama daruurtiisii wa ama aladii yadufu waxaan tiixaya ee daruurtan kasoo tiixaya min aلsamni wاlcasali subag iyo malabay falqur'aanu qur'aankii weeye xalaawatu macaankiisi waa malabkii iyo waliinuhu waa subag de waa jiliciisi iyo dabacsanaantiisi taaba weeye وأmا mا yتkفف الناaس miن ذaلiكa waxay dadku qaadanayaan ee markaa subagaa iyo malabkaa kaba miday u arkay isagoo qaadanayaan ama kufkooda ay kuba qaadanayeena فالمsتkثiru miن الqر'aaن والمsتقل dee nin badsadayo nin yaraysta waa kuwii lahaaye waa kii isaga qur'aanka wax badan kaba qaatee badsadayo mid yaraystay oo waa jaanibkaas وأmا الsبب xadhigii alwaaصiل miن السmاء ilى الأرض فالxaq الadي أnta عalayه waa xaqan aad korkiisa kuba sugan tahay تأkذ bه xaqan waad haysanaysaa fayucdika allahu bi ilaah baa kugu kor yeelaya uma yaakudu bihi waxaa qabanaya qabsanaya xaqan oo qaadanaya rajulu nin min bacdika fayaclu bihi uma yaakudu bihi rajulu aakharu fayaclu bihi uma yaakudu bihi rajulu aakharu fayanqaduc bihi ula go-ayaa oo bal arrinkiibaa waxba ku imanaya uma yusalu lahu waa loo xidhiidhinaya un isagii oo fayaclu bihi haddana isagina waa ku kor noqonaya faakbirnii waran yaa rasuul اllahi rasuulki ilaahayow biabi anta asabto asabtu miyaan asiibay ama akhdatu tacbiirka caynkaasa ma asiibay mise waan ku gefay qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh qaala rasuul llaahi salى اllahu عalayhi wasalam asabta bacdan barh baad asiibtay wa akhda'ta bacdan barhna waad garan weyday oo waad ku geftay qaala wuxuu ihi markaa fawallahi iminkana wuu dhaartay wallahi baan ku dhaartay yaa rasuul اllahi latuxadisanii waad ii warami oo waad iigu warami ma ladii akhdatu wixii aan ku gafey wuxuu yahay oo ii sheeg waan u dhaaranaya rasuulka ilahay korkiibuu kuba dhaaranaya waatii aynu soo marrayna rasuulka ilaahay waxyaalihuu ina amray ee toddobada xadiidkii bara ibnu caasim kitaabulibaas bilowgiisii wa ibraari اlmuqsimi ruuxii dhaartay dhaartii in loo dhowro loo fuliyo haddii dee wax marka muxuu yihi markii hore waa u fuliye laa tuqsim ha dhaaranin e waabu dhaartay waa haku celini waxba dhaarti saa ku daayo rasuulka ilaahay markii dambe intii ka dambeysay umuu fasirinoo dhaartiisii umuu baari yeelin halkan taas wey bal xadiidka horta intaynaan gaadhinayn waxa weeye xadiidka intiisa kale daliilu xadiidku wuxuu u yahay buu yihi oo culimadu waxay yidhaaheen oo ana ibraar almuqsim ilma'muuri bihi fi lxadiidi saxiixa bima inama huwa ida lam takun fi libraari mafsada walaa mashaqa daahir markan dee axaadiis ay nooguba timi a ruuxa hadduu dhaarto wax ficilkaaga kuba dhaarto adigu kugu xidhan yahay in dhaartii loo eego oo si aanu dhaartiisii u burin amaani kafaaro looguba yeelan wixii in la sameeyo oo loo fuliyo waa markaani mafsada kaba ratimayn ama mashaqo daahir kaba taratimayn ama waxaan odhan karnaa calaa sabiili nadbi weeye calaa sabiili wujuub maaha waayo rasuulka ilaahay markii hore waa sax waa ka yidhi cabir markii labaad waa kan kaba aamusay kolleyna waxaa dhici karta rasuulka ilahi hadduu arrimahan sii sheeg sheego waxyaalahan uu tacyiiniye raggan iyo waxyaalo inay waxyaalo ay kaba iman lahaayeen bal matalan markaa rasuulka ilaahay adigu umuu fulin bar taas iyada way nooguba sugan tahay marka haddii mafsada ama mashaqo daahiri kuba sugan tahay ruux in kastaba haba dhaartee dee dhaartiisii in loo fuliyo ama si uu ku dhaaranayo loo yeelo taasi waxba bal haddii ay mafsada kaba imanse mustaxabba maaha dee marka kalena waajib baaba adigu bal matalan ayaan leenahay may ahaynba e laakiin waa aadaabtii iyo waxyaalahaas taasi wadna waa mid laakiin arinkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh horta dee ta'wiilkii ru'yadii iyo tafsiirkeedii waa kuba sugan yahayba culimadu halkan dee macnuhu waa inoo daahir waa kan oo in ruyo la arkay weeye ruyadna dee daahirkeesan maahayne tafsiir iyo ta'wiil bay yeelatay rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ayuubakr buu kuba daayey inuu cabiro isagiina wax waa gartay waxna muu garan waa cabirayba ee laakiin waxyaalaha qaarkood baanu si dee malaag ku habbooneyd aanu uba cabirin xadiidka taasaa inooguma sugan halkan culimadu kolley kalan bay leeyihin malaa dee laga roonaa oo waxa ah dee aqwaal dhowra haba yeesheene ah iyagoo doon maxaa rasuulka ilahi waa ka yidhi asabta bacdan wa akhta'ta bacdan bal barhkan uu asiibay barhku yahay iyo barhkii uu ku khadaayay wuxuu yahay waa tafsiir barhkood ay la yimaadeen barh baa waxay leeyihiin asabta waxay ahayd dee xagga marka la eego inaad tafsiirkeedii caddaysay iyo waxyaalahaas iyo ta'wiilkeedii aada sheegtay waad ku toosnayd laakiin khadab muxuu kaba yimi inuu rasuulka sugan yahay de waa deg deg uu kuma degdegay waa se barhkood iyagu yidhaaheen kuwo kale maya waxay idhaaheen taawiilkii ayuu ka kala tegaya waa barhna siay leeyihiin oo de meeshii laba shay baa ku wada sugnaa subag iyo malab qur-aankiibuu ku fasiray yadna waxay keenaysay laba shay in laguma fasiro de bal matalan sunihii rasuulka ilahi halkan uu soo galo waata iyagu barhkoodna ay yidhaaheenba bar iyagu waxa weeyaan waxay kaba dhigeen de ninkan marka xarigii uu go-ayo oo kale laftigan ninkii unbuu dib uguma fasireye haddii arrintani arrintii khilaafada tahay isagii halkaasay kagaba dhammaatay dee nin kale ayaa loo xidhiidhiyeyba hadalku ahaayo taas lakiin waxaan lena waxaasoo dhan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muu caddayna uu ka aamusay markii uu ku yidhi ii sheegna rasuulka ilaahay umuu sheegin oo kale dee kole daan rasuulka ilaahay sheegin salawaat ullaahi wasalaamu calayh in kibaru saxaabatihi aanay umuura sheegin oo kale umuurahan oo dhami waa takhmiin iyo taase waxay la tahay in sidaa laguma daayo tacbiirkii wax waa asiibay waxna dee waa kaa rasuulka ilaahay matalan taas sheegay inuu kuba khada-ay kolley wuxuu u sheegi waayeyna waa laga yaabaa inaanay wax maslaxo ku suganin waqtigaa sheegideeda iyo ay noqon oo hadduu rasuulka ilaahay sheegaba hadday noqoto bal dadkan dabadii imanaya tacyiinkooda oo kale ama arrintii khilaafada iyo waxyaalahaas ay tani tilmaamayso oo kale iyo bal umuurahani kolley dee malaha waxyaalo kale baa kaba ratimi lahaa rasuulkii ma sheega markaas waxaan leenahay kolle daan rasuulka ilaahay kaba warramin bal ta'wiilkeedi iyo tafsiirkeedii guud waa taa waan aragnay rasuulka ilaahiyna waa sugay oo dee waa la cabiri karaa ruyadii waa la cabiri karaa ciddii taqaanay ee uhelahayd way cabiri karaanbe laakiin xagga ah wixii uu ku khadaayay muxuu ahaa aqwaasha culimadna way jiraane laakiin kol haddaan rasuulka ilaahay sheegin si aan ku ogaanaa maba jirto oo dee waa sidaa in laguba daayo baa roon ee dee wixii kale kaba qaadan aan kaba qaadano وحدثناه بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس halkan أبو هريرة riواaيaت kan dambe lama socdo mid baa inoo dambeysay iyadna hadalkii hore inoo soo noqon qaale جاء رجuل النبي صلى الله عليه وسلم nin baa rasuulka ilaah u yimi وانصرفه min أحud wqtigii baa lainoo xadiy oo markuu أحud kasoo laabmay un فqاaل yا رsuuل اللhi إنii رأيت هذه الليلة waa habeenkii waxaan habeenkan xalay ah waxaan arkay في المناami ضلة تنضف الصمن والعصر بمعنى حديث يونس وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أو أبي هريرة ورواية معمرنا شكي وكبا سغنا قال عبد الرزاق وحوري كان معمر معمر وحو أحيانا وقد قال كذا يقول كل عن ابن عباس وأحياana اوqaada qaarkeedna يquل wuxuu odhanaya can abi هurayrata ee kolley waa laba صaxaabi un kii inoo wariyaaba waa kii kale un xadiidkan waa xadiidkaa صaxiixa أن رaجuلا أtىa رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم فqاaل إنii arى اللayلة waxaan arkay amaan arkaya habeenkii xalay aan arkin weeye dulatan بmaعnaa xadiiثihim kolley xadiiثkoodna waa zuhri asxaabtiisun baa meeshan ah imika macmar baa riwaayadiisii aan haynaa markii horena waxaan soo aragnay سufyaan iبnu cuyeyne ayaan soo aragnay waxaa kaloo ka horeeyey riwaayadii hore oo kaba horeysay dee bal matalan weli zubaydi ba iyadna aan soo aragnay markaas zubaydi iyo sufyaan ibnu cuyeyne iyo yunuso iyadna inoo dambeeyey iyo bal matalan intuba waa raggii asxaabtiisu r raggaa hore u jamciyey uu leeyahay raggaa hore xadiidkoodii macnihii mid leh ayuu macmar riwaayadiisna ay tahay وxdثnا cبdاللh بن cبدالرحمن الdاrمي qال xdثnا محمد بن kثير qال xdثnا سليمان وهو بن kثير عن الزهري عن عubaydاللh بن cبداللh عن بن عabاس أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاna wuxuu ah mima yquل ay mid yidhaaha m mima kii waxa kamida yquل u odhan jiray oo waxyaalihii uu odhan jiray rasuulki ilaahi uu odhan jiray badsan jiray waxa kaba mid ah halkan waxaaba kuwa fasiran qaadiciyaad iyo kahiira ma kaana yafcalu kada macnaha shanigiisay taasi kaba mid ahayd marka uu salaadii subax tukado dabadeedna way ahaydba markaasaa waxaa badnaa inuu yidhaaho liasxaabi man ra'aa minkum ru'ya ninkii arkay man ra'aa ruuxii arkay minkum xaalu idinka idin ka mid yahe ru'ya falyaqusahaa ru'yadii ha sheego macnaha waa isago waxba ka tegin ru'yadii ayaala kale haddaba galo weeyaanu haka qisoodo acburhaa lahu waan u cabiraya waan u fasiraya anigune qaala wuxuu ihi fajaءa rajulu nin baa yimid faqaala wuxu uhi ya rasuula الlahi ra'aytu dulata binaxwi xadiiثihim maantana sulaymaan ibnu kaiir baa ka warinaye macmara raggii hore raaciyo waa dadkii asxaabta zuriyaynu soo maray xadiidkoodii mid laba mida xadiiskuna waa kaan kaba soo baxnay baabu ru'ya الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam wallah subxaana wa taعala aclam subxaanaka allahuma bixamdika